bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacdu qaala almualifu raximah llah tustacmalu lqurcatu cinda almubhami min alxuquuqi ow lada tasaaxumi tustacmalu waa la isticmaalaa alqurcatu qoratuurka cinda almubhami shaygii kala bixi waaya oo kala caddaa waaya agtiisa oo min alxuquuqi xuquuqdana ka mid a owlada tasaaxumi ama tasaaxumka iyo iscariirinta agtiisa ayaa qurcada iyo qoratuurka la isticmaalaa waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya meeshaan sheekhu wuxuu uga warramay wax ku saabsan qoratuurka waxaa la yidhaahdo qoratuurka waxaa la yidhahdo qoratuurkuna waa mashruuc mararka qaar sharciyadiisu iyo inuu sharci yahana wax hadda diinta islaamka ku eg maahan ankee diinta islaamka ka hor mashruuc ahaa maryama binti cimraan markii la kafaalo qaadaya iyadoo canug yar ah dadkii waagaas joogay dadkoodii ahlu khayrka ahaa ayaa usoo tartamay kafaalaqaadkeedii markii u dambeydana arrintii waxay ku dhammaatay in la qora tuurto qoratuurkiina waxaa ku guulaystay nebi zakariya calayhi salaam ilahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryama wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun nebi maxamedow adugu lama aada joogin markay qoryahooda tuurtuuraayeen una tuuraayeen qoryaha ayuhum yakfulu maryama maryamo kii kafaalo qaadi lahay si loo ogaado sidoo kale nabi yuunus calayhi salaam markuu coqoonkiisii ka dhex tegay isagoo xanaaqsan ee uu doonta raacay ilaahay waxau sheegay subxaanahu wa tacaala doontii dadkii saaraa inay qora tuurteen ay u qora tuurteen maadaama doontu dadka qaadi weyday dadka dhammuna inay halaagsamaan ay khatar ugu jiraan si dadka loo kala yareeyo doontii dadka saaran qaar ka mida in laga tuuro kadibna qaarkii la tuuri lahay lagu dhameeyey in lagu ogaado qoratuur ilahay marka wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa yuunusa id abaqa ila alfulki almashxuun fasaahama fakana min almudxadiin nabi yuunus calayhi isalaatu wasalaam waa uu cararay kadibna doon buuxdow raacaya ilah yidhi subxaanahu wa tacaala doontiisii dadka looga kala dhimaa waxaa la yidhi dadka qaar doonta ha laga tuuriyeeyo oo ha laga daadiyo dadkii laga daadi lahay doonta si loo ogaadana waxaa la yidhi qoratuur ha la sameeyo qoratuurkiyaa la sameeyey kadibna wuxuu ka mid noqday nabi yuunus calayhi salaatu wasalaam dadkii oy ku dhacay qorayga tuurmadu xufaa laga siiyey doonta calayhi salaam faltaqamahu lxuutu wahuwa muliim a ilah leehy subxaanahu wa tacala kadibna bahalkiyaa cunay diimihii hore marka saasaa qoratuurku ahaa qoratuurkana waxaa loo qora tuurtaa laba arrimood baa loo qora tuurtaa arrinta koowaad oo loo qora tuurtahay waxay tahay wax dad ka dhexeeya oo xuquuq ah dadkaasu say u kala leeyihiinna ayse kala caddayn si loo kala ogaado dadkaasu say u kala leeyihiin waxaan waa loo qora tuurtaa tusaale ahaan dadaa xoolo isla leh oo shirko ahaa geelay isla leeyihiin boqol halaad ah geeli boqolka halaad ahaa ayay waxay rabaan inay qaybsadaan oy kala baxaan xuquuqaa ka dhexayda dadkaas xuquuqdaasu laakiin ka dhexaydahu si guud waa loo ogyahay in mid nin walbaahu geela boqolka halaada konton halaad uu leeyahay laakiin kontonka nin walba uu leeyahay kontonka kale lagama yaqaan si loo kala aqoodo labada konton oo labada nin ay kala leeyihiin shirkada boqolka halaad ku ah waxaa la samaynaa dad waxaa loo diraa geelu soo iskugu dheelistiran yahay aqoon kara konton halaad oo sida qiyaastii ah kontonka kaloo halaad u dhiganta meelaa la keenaa konton kaloo kontonkaas u dhigantana oo isku jaan go-aanna meela ayaa lagu aruurinaa waxaa marka laga yaabaa sifooyinka iyo waxyaabaha qaar in kala duwan yihin waa suurtagal si marka dadka loo qanciyo waxaa labadii nin lagu qancinaa qoratuur waxa la yidhaahdo laba qor ayaa la soo jebinaa laba qofoodaa a waxaa la leeyahay labadii qofoodaa waxaa la leeyahay labada qoray kala doorta nin walba qoray qaadaa laleeyahay labada qorena waa la kala yaqaanaa nin walba qoray u qaadana qoryahaas ka mid a nin walba u labadaas qore qora ka mida marku qaato ayaan qof aan ogeyn oon war ka haynin labadan qofood markay qoryahan kala qaadaayeen aa labada qoray loo dhiibaa markaasaa leeyahay kontonkaan halaad iyo kontonkaan halaad kala saar labadan qore labada qorena qoro walba ninkii qaatay waa la yaqaan nin walba marka qoragiisii kontonkii halaadoo loo saaro waa inuu ku qanco ama geelaan caana badnayn ha ku jiro ama geel caana badan ha ku jiro dhaxalka markii la qaybaho waa saas oo kale dhaxalka markii la qaybina laba wiiloo isla dhalatay aa dhaxal isla leh toban halaaday isla dhexlaayaan nin walba shan halaad uu leeyahay shanta nin walba uu leeyahay si loo ogaado waxaa lagu ogaanaa qoratuur markii loo diro dad qiyaasta geela iyo sida geelu iskugu dheelistiran yahay iyo xooluhu sida iskugu dheelistiran yihin yaqaana kadib oo dadkaasu ay xoolaha qaybiyaan qayb iyo qayb u qaybiyaan ayaa kadib haddana waxaa dadka lagu qancinaa labada qofood qoratuur nin walba qorigiisu wuxuu ku dhaco iyo nasiibkiis nin walba qorigiisu wuxuu ku dhaco iyo nasiibkiis waxaa kaloo qoratuurku uu sharci yahay dhexdooda haddii tasaaxum dhaco tasaaxum waxaa tasaaxumka laga wadaa shaygaani dadka rabaahi uma uu qaybsamo shaygaani waa in hal qofoo dadka kamida looga haro dadkuna shayga waa u sinan yihiin see la yeelaa waa loo qoratuuraa shaygaas mararka qaar dhibuu noqon karaa mararka qaarna wuxuu noqon karaa dheefuu noqon karaa asagoo dhib ah waxaa lagu tusaaleeyaa ninaa wuxuu yidhi hal xaasoo xaasaskayga ka midhu ayaa iga furan uu yidhi mid ka midana ma niyeysa waaxidatun min nisaa'i aaliqun uu yidhi saasaa ka yeertay ninkii afarow lahaa saddexow lahaa labow lahaa waaxidatun min nisaa'i aaliqun uu yidhi hal midoo xaasaskayga ka mida ayaa iga furan uu yidhi nin waaya ninkii mid ka midana ma niyeysa mid ka midana ma magacaabin see la yeelaa mid ka midu way furan tahay laakiin midday tahay lama yaqaan si lagu ogaado midday tahay maadaama in mid meesha laga saara lagama maarmaan ay tahay waa dhibkaan sheegayne waxaa la samaynaa hadday afar yihiin afar warqadoodaa la soo qaadaa warqad ka mida waxaa lagu qoraa daaliq islaam furan waa warqadaha kale oo saddexda ah waa warqado cadcad kadibna waxaa leeyahay inta saxan loogu shubo mid waa mid ha la baxdo islaantii la baxda warqadda wax ku qoraayeen markaasay kabaheeda ka ileen meesha waa furantaa islaantaas warqaddaasay qaadatay ku furanta ewel hore middii afarta naagood ama saddexdooda middii fureed ewel hore ma cayineen waa shay dhib ah kaas shay dheefaa jira marka qaar in laysku garbiyaa suurtagal ah shay dheefa in laysku garbiyaa suurtagal ah sida adinka oo kale adinkiyaa la isku qabsada dadka adinka isku qabsaana waa u sinan yihiin mid ka miduhu muadinkii raatibka ahay maaha kama cod qurxana kan kale jamaacada masaajidku kama jecla waa dad u sinan adinka waa isla soo istaageen nin walba wuxuu yidhi adinka fadligiisu aniga idhaafi maayo kii kale wuxuu yidhi aniga adinka fadligiisu idhaafi maayo suurtagal maaha laba adin in la adimo fii aanin waaxid inay isla adimaanna oo isla qaadaan adinkana suurtagal maaha see la yeelaa waa loo qora tuuraa qora tuuraa loo sameyna markii loo qora tuuro kii qorigiisu soo baxo ayaa adinka lagu wareejinaa kii aan qorigii soo bixinna adinka wax ku male laakiin bishardi waxaan ahaa waxaa ahaa nidhi inaan masaajidkaas lagu tartamaa adinkiisu uusan lahayn muadin raatiba uusan lahayn muadin raatib hadduu leeyahy sida masaajidkeennoo kale la qora tuura maayo muadinkii la yaqaanay ayaa iskale adinka nabiguna wuxu yidhi alayh isalaatu wasalaam low yaclamu annaasu maa fi nnidaai wasafi alwali low yaclamu annaasu maa fi nnidaai wasafi alawali uma lam yajiduu ilaa an yastahimuu ilaa an yastahimuu calayhi lastahamuu calayh dadku hadday ogaan lahaayeen safka hore waxa fadligoo ku jira iyo adinkoo la adimo salaada loo adimo waxa fadligoo ku jira dadku hadday ogaa lahaayeen si ay ku helaan oo aan ahayn inay qora tuurtaanna aysa helaynin ay waayaan si si ay ku helaanna ay weylahayeen oo aan qora tuur ahayn waa u qora tuuro lahayeena nabigu yuri alayh isalaatu wasalaam sidoo kale waxaa ashyaadaas ka mid a ninaa wuxuu rabaa inuu dhoofo u safro xaasaskiisa mid ka midana wuxuu rabaa inuu wato mid midda kale uga owleysan wadashada ma jirto mid walbaa wadashada inay isla rabtaa suurtagal ah muxuu samaynaa ninkaasi waa u qora tuuraa tii qorageedu soo baxo ayaa la safraysa waana sidii nabigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam sida saxiixaynkaba ku taalla kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama idaa saafara aqraca bayna nisaa'ihi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama idaa saafara aqraca bayna nisaa'ihi haddii nabigu ou damco inuu safro wuxuu u qora tuuri jiray dumarkiisa fa ayatuhunna kharaja sahmuhaa kharaja biha macahu midii qorageedu soo baxo ayaa nabigu wada jiray calayhi salaatu wasalaam qoratuurku marka waa kaas waa shay sharciya waana bannaan yahay asalkiisu waa mubaax aayadaha qur-aankaa daliil u ah iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam bishardi laakiin waxaa ah qoratuurku inuusan khamaar noqonayni haddii qoratuurku mar khamaar ou gaaro shaygu khamaaruu noqoa maysir weeye waana xaaraam waa laga fogaana tusaale ahaan markuu khamaarka gaaraayo boqol halaadaha dad ka dhexayda laba nin ah markaasi waxay dhaheen aan khamaarno oo maxaan ku khamaarnaa toddobaatanna meelaan ku xiraynaa soddonna meelaan ku xiraynaa toddobaatan iyo soddonna ma sinna waxay dhaheen marka qoratuur aan ku kala baxaynaa laba qoray aan qaadanno oo aan kala dooranno labadaas qoray dadna aan u dhiibno hana la kala saaro geela toddobaatanka halaad iyo soddonka halaad ama sagaashanka halaad iyo tobanka halaad mid kamida qayb kamida geela ayaa aada loo yarayna awal horena dadka geelu waa ka dhexeeyey kadib marka labada qoray la kala saaro qofkii qoraygiisu uu ku dhaco geelii badnaa gacanta u dhexda ka shumina nintaa jiray waay xoolo islaameedo wuxuu ku qaatay daqiiqad xoolo usa lahayn oo daqiiqad ku qaatay kii tobanka halaad isagoo konton halaad leh toban halaad keliya qore ugu dhacana fartau dhexda ka qaniina nin dhacan waay waa khamaar marka haddii arrintu halkaas gaarto aala xaalaal maahna waa xaaraam haddaad maqasho marka shay la qora tuurana haddaad maqasho waa shay dadka ka dhexeeya dadkuna ay u sinan yihiin ama dadku say u kala leeyihiin aan la aqoonin ama dadkuusa ku fillayn ama kuma filla dadka ama dadku say u kala leeyihiin lama yaqaan laakiin wax dadku kala xigaan lama qora tuurto nin inta kuu yimaado kudhihi o maayo dukaankaadaan rabaa waxa yaalla inaan aniga adugu qora tuuranno oo aan qaybsanno geelaada aniga adigu aan qora tuuranno qurco aan samaysanno maryahaada iyo dharkaada iyo kutubtaada aan kala qora tuuranno waxaasu mantiq saxiixa maaha waaya wuxuu yidhi marka shiikhu tustacmalu lqurcatu qurcada iyo qora tuurka waa la isticmaalaa cinda almubhami midka mubhamkaa oon kala caddayn si loo kala leeyahay dadku say u kala leeyihiin shayga aan kala caddayn oo min alxuquuqi xuquuqda ka mid ah xoolaha iyo waxa la midka ah waa loo qora tuuraa dadkaas si loo ogaado qof walbahu shayga ay leedahay oo xoolahan ka mid a cayntiisa loo ogaado ow lada tasaaxumi ow lada tasaaxumi ama waxaa qora tuurka uu mashruuc yahay lada tasaaxumi waa markii labaade tasaaxum haddou dhaco shay dadka aan ku wada fillayn dadkuna ay u sinan yihiin haddii uu meesha yaallo dadkaas u sinan shaygaas oo aan kala xigin dadkan aan ku filayn waxaa la samaynaa waa loo qora tuuraa sida aadaanka aan ku miaalino oo kale wain tasaawa alcamalaani ijtamacaa wafucila ixdaahumaa fastamica wain tasaawa hadday sinmaan alcamalaani labada camal hadday sinmaan ijtamacaa way kulmaayaanoo way isgudogelayaan wafucila ixdaahumaa labada shay mid ka mid aha la samaynaa samica maqal marka waxaa lagu leeya dhegta raarici meeshaan sheikhu wuxuu uga warramay wax ku saabsan tadaakulu lcibaadatayn ama cibaadaat cibaadooyinka oo isoo gudagala cibaadooyinka isoo gudagalahay hadday isku jinsi yihiin isku qaabna yihiin isla eg yihiin cadadka iyo tirada iskuna jinsi yihiin iskuna nuuc yihiin hadday isoo gudagalaan hal mid oo ka mid a haddaad samaydo inta kalena aada niyeysato waa kaaga filan tahay tusaale ahaan salaad subax ayaa muadinkii adinkii labaad adimay oo waagu markuu baryo la adimaayey masaajidkaad soo gashay inta soo weyse qaadata saddex salaadood oo mid walba laba ragcad tahay oo meeshaas mashruucaha ku kulmay salaadda koobaad waa labadii ragcoo qof walboo weyse qaata loo sunnaynayo inuu tukado salaadda labaad waa ragcatay alfajri waa labadii ragcoo sunnada ahaa oo ka horreeyey salaada subax salaada saddexaad waa labadii ragcoo masaajidka markii lasoo galo la rabay in la tukado taxiyatulmasjidka ahayd waa meeqo salaadood waa saddex salaadood waqtiguna waa midaysan yahay saddexda salaadoodna waa isku jinsi waa isla wada sunno waana isla mid walba oo ka mida waa laba ragco waqtigooduna waa midaysan yahay saddexdooda hal mid oo ka mid a haddaad tukato laba ragca keliyaa kaaga filan dhammaantood salaadka markaad soo gasho laba ragca tukani haddaad niyeysato taxiyatulmasjid inay labadaas ragco yihiin sidoo kale labadii ragcoo salaada subax ka horreey u niyeysato labadii ragcoo wayseqaadka u niyeysato intaba ajirkooda waa lagu siina intaba ajirkooda waad leedahay ajirkooda waad leedahay way soo gudagalayan waa tadaakhulu lcibaadateyn waay ama cibaadaad wuxuu yihi sheekhu marka wain tasaawa alcamalaani labada camal hadday sinmaan oo derajada ku sinmaan cadadkana ku sinmaan ijtamaca labadaas way kuway kulmaayaan oo waa la miday karaa wa fucila waxaana la samaynaa ixdaahumaa labadooda mid ka mid aha la samaynaa fastamicaa waxaa laguu sheegaa dhagayso mid haddaad samaydo inta kale niyeysato ajirkii waad leedahay waaya wuxuu yihi sheekhu marka wakullu mashquulin falaa yushaqal mihaaluhu lmarhuunu wاlmusabal waaya wuxuu yihi sheiku wakullu mashquulin falaa yushaqal wakullu mashquulin mashquul walba mid walbo mashquul ah falaa yushaqalu lama mashquuliyo waxa uu hayo mahane wax kale laguma qabto mihaaluhu kaas mihaalkiisu almarhuunu waa shaygii rahmanaa waalmusabalu iyo shaygii waqafka ahaa kullu mashquulin falaa yushaqal ay dhahaan culimmadu almashquul laa yushaqal midka mashquulka lama mashquuliyo laba miaalo u bixiya sheekhu marhuunka iyo musabalka marhuunku waa sheega rahanta ah qofaad wax ka daynsatay qofkii si uu kuu aamino qalbigiisuna u deganaado ayaad intaa deenkii aad ka qabtay aada uga keene ama aad deenkii ka bixine ayaad wax qofka uu ku kalsoonaado niyadda ku dhisto ayaad u dhigtay ood u reebtay tusaale ahaan qofaad waxaad ka qaadatay laba kiilo bur ah kadibna qofku sow kuu aamino mobeylkii aad u dhiibtay waxaad tihi ilaa aan labada kiilo burka lacagtooda kaaga keena mobeylkaan hayso mobeylkaas waa rahmanya mobeylkaas waa mashquul shaqow haya howlow haya qofaa dhowrane mobeylkaas inta uu rahman yahay kuma tasarufi kartid maxaa yeelay almashquulu laa yushaqal waaye almashquul falaa laa yushaqal ma gedi kartid mana hibey kartid wax kalena kuma qaban kartid oo qof ma sii kartid oo ma cariyey kartid intaba laguma ogola haddaad tidhaahdo qofkii adoon deenkii bixin haddaad tidhaahdo mobeylka hebelaan ka gatay hebel c sax maaha waxaa lagu leeyahay kullu mashquulin laa yushaqal aleeyahay almashquul laa yushaqal lagaa yeeli maayo waa gatana lagaa yeeli maayo qof aan cariyeyna lagaa yeeli maayo waxaa kaloo la mid uri sheikhu almusabal almusabal waa almawquuf almajcuulu fi sabiili اlkhayr almusabal waa ism mafcuul almawquuf almajcuulu fi sabiili اlkhayr waa shaygii la waqfay oo la yeelay fi sabiili اlkhayr waddada khayrka laga yeelay waddada khayrka ayaa loo niyeystay waaya yani waa fi sabiil ilahi loo niyeystay waa ismi mafcuul oo min asabiil laga keenay almusabal carabta shayga waqafka waxay u yaqaanaan sabiili u yaqaanaan sabiili dhahaya mararka qaar xajka ama cumrada aad ay u sadaqo badan yihiin markay sadaqada bixinayaan biyaha iyo waxa la midka ay qaybana ay qaybinayaan waxay naadinayaan dad inta u dhiibaanay maantona waxay leeyihiin sabiil sabiil sabiili li sabiil markaad maqasho waxaad is leedaha waddada la sheegaa waa maxay wado maahane waxa waaye shaygu waa sadaqa wa waa waqaf sabiil sabiil saasay ka wadaan shayga waqafka marka haddii marba la waqfo waa mashquul wuxuu mashquul ku yahay wixii lagu waqfay laguma tasarufi karo lama hibey karo lama gadi karo wixii loogu talagalay waxaan ahayn lagu bixin maayo masaajidka hadda aan ku jirno waa guri dhisan laakiin waa waqfan yihin in diinta ilaahay lagu barto ilaahay lagu caabudo salaadaha lagu tukado saasaa loo waqfay ilaahay dartiisaa loo waqfay haddaan intanadaan iswaafaqno on maanta aan nidhaahno aan ka dhiganno goob ganacsi ama guryo deegaan aan ka dhiganno sax miya sax maa gadmina maayo hibeysmina maayo waa waqaf fii sabiili illahi shaygii loo bixiye waayo kullu mashquulin laa yushaqal ayaa la yidhi waxaa la mid ah qofka shaqaalaha ah oo cid shaqaalo u ah shirkad iyo keyrkood shirkad iyo keyrkeedu shaqaalo u yahay waxaa laga gatay waktigiisa qeyb ka mid ah wixii uu rabo ha qabto qofkaani waktigiisa qeyb ka mid ah maalintii oo dhan maalin caddayda waa laga gatay ama gelinka horaa laga gatay ama gelinka dambaa laga gatay bilaa lagula heshiiyey ama sanadaa lagula heshiiyey waktigii laga iibsaday oo uu lacagta ku qaadanayay intuu qofkaasu ku jiro waa mashquul waktigaas dhexdiisa inuu cid kale u shaqeeyahay ama lacag la-aan ha uu shaqeeyo ama lacag ha uu shaqeeye ayadoo ciddii uu shaqaalaha u ahay uusan ka idan qaadan waa mamnuuc waa xaaraam maxaa yeelay kullu mashquulin laa yushaqalu weeye almashquul laa yushaqal dadka in badanoo ka mid a waxaa sameynaa way khaldan yihin qofaa jiha mucayana ah mushaar ka qaata wakti awqaaddiisa ka mid ah ayuuna ka gata markaasu wuxuu sameynaya qofkii qof kale ah aa shukaansana qalqaalsana wuxuu leeyahay waktiga wax iga sii badroonigaada iyo qofka waktiga kaa gataba yuusa ku ogaan haddaad rabtee yuusa ku ogaan hadduu rabee markaasaa waxaa laga yaabaa si hoose oo suuq mugdi ah in labadaas qofood ku heshiiyaan waktigii wakti ka midana labadan qofood ay wax isku qabtaan midka qofkaan qalqaalsaday khaladuu ku jiraa kan qaalqaalada yeelana khaladuu ku jiraa labadu way dambaabayaan xaq islaameed ay cunaayaan xaq islaameed ay galeen maxaa yeeley almashquul waay qofkan almashquulna laa yushaqal waxaa la mida kirada gurigaa lagaa kireeyey muddo bilaha lagaa kireeyey ama muddo sanad ah inta xilligii guriga lagaa kireeyey uu ka dhammaana guriga ninka iska lahu kuma tasarufi karo maxaa yeelay waa mashquul gurigaani wuxuu mashquul ku yahay kirada qofkan laga kireeyey xilligiina weli waa lagu jiraa ma gada karo xilligaas dhexdiisa ma hibey karo cid kale kama kirey karo kiro oo weliba ka kireyna xilligaas dhexdiisa cid kale kiro oo cid kale xilligaas dhexdiisa ka kireyna ma banaana hadday tahay waa la gadaa maalan oy noqoto inuu gado ama uu hibeeyo gurigaas oo kale ama uu kireeyo cid kale ka kireeyo hal arrinaa u bannaan keliya inuu waxaasoo dhan ku qaydo ka dhigo shardi uga dhigo kirada qofkan guriga hadda ku jirta uu ka kireeyey wakhtiga u qabtay markuu dhammaado kadib waxaasu ka bilowdaan cid kale kirada guriga waa kula heshii karaan laakiin shardi waxaa ah inuu yidhaahdo bishaan gurigu waa kiraysan yahay bishaan markay dhammaato kadib aan kaa kireyna qofaan bishaan kula heshiiyey qofaan sanad kula heshiiyey markaas kadib aan adiga guriga kaa kiraya waa dhihi karaa laakiin hal sano laba qofood guri iskalama kirey karo qofkii hore oo kiradu markii u horreyday oo kula heshiiyey ayaa guriga kiradiisu ay ku soconee qof kalena ilaa qofkaas uu kirada ka baxo kama uu kirey karo hadday beec tahana waa inuu qofka guriga ka gaday u sheego u yidhahdo gurigaanu hal sano kiraysan yahay ogaaw guriga milkiyadiisu waxay kugu wareega tasarufka guriga wuxuu kugu wareegaa hal sano kadib hal sano laakiin qofkaana guriga ku intifaacahay ogaa waa inuu yidhaha haddii kaasu guriga gadana uu saas ku aqbalo beecu ansaxa hadduu aqbali waayana asaga khiyaar la waa iska tegaa qofkaas qofkaas waa iska tegaa ama qof saas ku rabta guriga ka gadana ama wuxuu sugaa ilaa kiradu ka dhammaato oo waqti uu ka dhammaado hibaduna waa saas oo kale wuxuu yihi marka sheikhu wa kullu mashquulin mashquul kasta falaa yushaqal falaa yushaqalu lama mashquuliyo mihaaluhu mashquulkaas aan la mashquuli karin almarhuunu waa midka rahman shayga xoolaha rahanta u yaalla iyo walmusabal iyo shayga ah sabiilka ah oo waqafka ah waman yuaddi can akhiihi waajiba lahu rujuucu in nawaa yuaaliba waman yuaddi qofkii ka guda can akhiihi walaalkiis ka guda waajiban waajib ka bixiyahay lahu kaas waxaa u sugnaaday alrujuucu inuu qofkii uu xoolaha ka bixiyo usoo laabto xoolihii weydiisto waa goormay innawaa haddii uu niyeesto yuaaliba ay an yuaaliba inuu qofkan wax weydiisto hadduu niyeysto markii hore qofa qof dayn lagu lahaa ka bixiy waajib saaraayo qof qof ka bixiy waajibkaasu ama waa dayn qofkan lagu lahaa meher lagu lahay uu ka baxshay xoolo qaanahoo lagu lahay oo dayn ahoo qofkan lagu lahay uu ka baxshay ama biil qofkan inuu dad siiyo biil ehelkiisa inuu siiyo iyo carruurtiisa waajib ay ku ahayd ayaa qof qof ka bixiyey biilkiiuu kasii bixiyey sanad laba sano ayuu biilka ilmihiisa bixinayay qofkaasu xaq ma uu leeyahay inuu yidhaahdo qofkii uu daynka ka bixiyey ama waajibkiisa haraa uu ka dhiibay oo walaalkiisaha inuu kusoo dallaco xisaabtii iyo wixii uu ka bixinayey oo uu yidhaahdo intaasoo xisaaban kaa baxshay oon kugu leeyahay isii miiska isaar xaq ma uu leeyahay oo ma u bannaan tahay mase uma bannaana waxaa la fiirinaa jawaabta lagu degdegi maaha waxaa la fiirinaa markuu bixinayay muxuu niyeystay qofkan wuxuu waajibkaayo lagu lahay markuu ka bixinayey deenka iyo wax la midka biilka gurigiisa markuu ka bixinayey waxay uu niyeystay qofkan wax bixinahu maxay ahaayeen ma waxay ahaayeen inuu qofkan deynka ka bixiyo biilka ka bixiyo laakiin uu ku qorto hadhowdiina isaga uu ka qaato xoolahan saas miyuu niyeystay mase niyadiisu waxay ahayd arrintaan inuu sadaqa ula baxo uu hibo ka dhigo uu fii sabiililaahi uu ka dhigo haddii shaygu uu sadaqa u niyeystay markii hore inuu qofkii wax weydiistaayo ou yidhaahdo wixii aan kaa bixiyey ama aan reerkaada siiyo waajibka kugu ahaa isi inuu yidhaahdo isagoo marka hore sheegaan sadaqa iyo hiba u niyeystay xaaraam waayo taas lama ogola maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ihi alcaa'idu fii hibatihi midka hibadiisa ku laabana iyo sadaqadiisa kalkalbi waa yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam waa ey oo kale el eygaasoo matagaya kadibna matagiisa haddana cunaayo dib u cunaa eygaasoo kale uu ka dhigan yahay qofka inta sadaqa la baxay sadaqadii haddana ku laabto qofkii marka qofka walaalkiisa deynka ka baxshay iyo shaygii waajibka ku ahaa ka bixiya wax ka mid ah niyeystana markaas inay sadaqa tahay sheega uu sadaqa yahay inuu qofkii gadaal ugu soo laabtaa xaaraam waay hadduu kusoo laabtana waa dambaaba haddii laakiin markau xoolahan bixinayay oo u niyeystay inuu qofkaas xoolaha ku yeesho hadeertaanna waxa taagan qofka uu ka fududeeyo waa wax bannaane waa u bannaan tahay markaas inuu yidhaahdo hebelow ciddaada waxaan biilaayey intaad maqneed oo sanad ama laba sano ah ilmahaaday reerkaadaan biilaayey intaasoo qarashaa iga baxday iska keenhay qarashkii hadda si awal hore wuxuu niyeystay qofkan inuu qarashka qofkan ka qaato laakiin maadaama hadda ninkii maalan maqan yahay ama uusa waxaysan ciddiina dayacan tahay oo wax sii siiyo ama qofkan dayna loogu dheganayo daynkiina ma uusa haysan iskama bixi karin waa ka bixiyey markuu wax helo inuu ka qaato una uga baxshay qofkaas u bannaan tahay inuu deynkiisii iyo wixii uu walaalkiis ka bixiyo inuu weydiistoba u bannaan tahay wuxuu yihi shiiku marka waman yu-addii qofkii ka guda can akhiihi walaalkiis waajiba waajib ka guda lagu lahaa lahu kaas waxaa u sugnaaday oo u bannaan alrujuucu inuu qofkii kusoo laabto ou xaqa ka bixiyey ouna wax weydiisto wixii uu ka bixiyo uu ka qaato waa goormay laakiin innawaa hadduu niyeystay markuu qofkan xaqa ka bixinayay yuaaliba ay an yuaaliba inuu qofka xoolaha ka dalbado oo xoolaha qofkan ku qorto hadduu markii hore niyeysnaayo waay laakiin hadduu niyeysnaa waxaan inuu sadaqa ka dhigo dib uguma soo laabo karo waalwaasicu alabciyu can alcisyaani kaalwaasici asharciyi bilaa nukraani waalwaasicu alabciyu waasica abciga ah oo abciga loo nisbeeyey oo can ilcisyaani dadka ka celiya kalwaasici sharciyi waa waasicii sharciga aha oo kale bilaa nukraanin ay bilaa juxuudin waaya meeshaan sheikhu wuxuu uga warramay waana beytkii shiikhu uu ku gebagabeeyey abyaata ugu talagalay qawaacidda inuu uga warramee wuxuu uga warramay wax la yidhaahdo alwaasicu alabciyu iyo wax la yidhaahdo alwaasicu asharciyu marka hore waa maxay alwaasicu alwaasicu waa azaajiru can اshayi wاnnaahi canhu alwaasicu waxaa waaya niri azaajiru can الshayi wاnnaahi canhu shayga shay kale dadka ka canaanta oo dadka ka reeba ayaa waasic la yidhaahdaa waxyaabaha marka macaasida ah oo dunuubta ah waxaa jirta laba arrimood oo la iskaga reebo oo mid walba oo kamid a waasic yahay laakiin mid kamiduhu waa waasic dabciya midka kalena waa waasic sharciya waasica sharciga ahi waa waxyaabaha xuduudda ah ama cuquubaadka ah oo loo dhigay dadka dunuubta gala oo dunuubta qaar ka mida gala dunuubta saasuuna waa dunuubta inta badan dadka naftoodu ay u iilato qofkii sinaysta waxaa loo dhigay shay waasic ahoo qofkaas uu ku reeb uga reebtoomo sinada iyo xumaanta oo ama jeedal ah ama dhagax lagu dila ah qofkii waxada waxaa loo sameeyey shay canaan ah oo xad ah haddii xooluhu ay gaaraan xoolihii xad ee gacanta qofka looga goy lahaa waa in gacanta laga gooyo qofkii qof muslima bareer u dila waasiciisa ya shaygii lagu canaano lahaa waxaa laga dhigay in isagana tiirka lagu soo xiro waasiciisii laga dhigay waxyaabihii aan xuduudda lahaynna oo macaasida ka midana waxaa loo sameeyey waasic kale oo ah tacsiir oo canaan ah oo ganaax ah oo imaamka muslimiinta iyo qaaliga muslimiintu uu xadidaayo wixii aan xad lahayn oo macaasida ka mid a ashyaada marka waasica sharciga loo sameeyey waa macaasida midda naftu ay jecesha ama bini aadamka naftooda inta badan ka suurawda oo naftu ay u iilato khamrada oo kale iyo cabitaankeeda dadku inta badan waa iska jecelyihin waasicaa loo sameeyey oo xadaa loo sameeyey zinadii saasoo kale xadaa loo sameeyey qofka inta xanaaqda damacda inay neefsato ay ku neefsato inay qof disho xadaa loo sameeyey tuugga sow hantuu helo wax dhaca raba inuu waxado xadaa loo sameeyey isbaaraystihii xadaa loo sameeyey dadkii intaas aan ahayna waxaa loo sameeyey iyaguna oon xuduud aan gaarinna waxaa loo sameeyey iyagana waxyaaba tacsiir ah oo ganaax ah ayaa loo sameeyey waa markii qofku ku dhaco shay macsiyo ah oo xaaraam ah laakiin basharkay bini aadamka dabaa'icdoodu ay iska jeclaysanayso oo dabaacida basharka markii la fiiriyo shay laga carara aan ahayn xaaraamta waxaa jirta nuuc kale oo xaaraam ah laakiin basharka iyo bani aadamka dabaa'icdoodu ay ka didayso ay ka cararayso dabaacida basharku ma ogola basharka caadiga ah dabaacidoodu ma ogola waana xaaraam in la isticmaalo wax xuduudana looma sameey iyo wax tacsiir ah yacni wax xuduudaho sharciho gaarho oo go-aan ma jiraan oo cuquubaadahoo la sheego sharcigu sheega ma jiraan oo qofkii arrintaas sameeya laleeyaha lagula kaco sababtu waa maxay waxaa loo tala saartay shayga waasica oo maanica oo qofka naftiisa ku abuuran oo arrintan u diidaa tusaalaheeduna waa maxay waa waxyaabaha nijaasooyinka ah in la cuno oo la isticmaalo oo kale kaadida in la cabo oo kale saxarada in la cuno oo kale sunta in la cabo oo kale waxyaabaha noocaas oo kalea waa waxyaabo in lagu kacahay xaaraamta in lagu kaco waa xaaraam laakiin aaweye ciqaabtii iyo waxyaabihii dadka arrintan looga canaanayay sharcigu muxuu u sheegi waayey waxaa loo sheegi waayey naftaaday ku jirtaa wixii waxaan lagaga canaano lahaa aday kugu abuuranta oo qof hadeertaan u bareeraa inuu xaar cuno caadiyihu ama u bareeraa inuu kaadi caba oo caadiyihu waa yaryar ama maba jiro ama sun caba waxyaabaha nafta dabciga bini aadamku ay necab yihiin waa hadday dhacdana xuduud lagama ratibina waxaa laga ratibay tacsiir tacsiirtaasaa laga yaaba in hadba heer gaarta laakiin hadba heer inay gaartaa laga yaaba waaya wuxuu yihi shiikhu marka sida waasica iyo shayga zaajirka oo wax canaanta oo dadka macaasida ka canaanta oo sharciga ah oo ciqaabooyinka cuquubaadka iyo ah iyo xuduudda ah ay dadka xumaanta uga canaantaan si lamid ahaa xumaanta dadka waxaa uga celiya iyo basharkay bani aadamka xumaanta waxaa uga celiya waasica ku abuuran qofka naftiisa ku abuuran waasicna waa maxaa nidhi waa zaajirkii iyo maanici qofka ka mancinayay oo ka jeedalinayay oo yac ka lahay xumaanta ka laha wuxuu ku yihi marka shiikhu walwaasicu abciyu waasica iyo shayga maanica ah oo zaajirka oo canaanta oo canaan aha oo oo wax canaanta oo dadka ka reeba can ilcisyaani cisyaanka iyo in ilaahay la caasiyo oo laakiin dabciga loo nisbeeyo qofka naftiisa ku abuuran kalwaasici sharciyi waasici sharciga ah oo kale waa isna sida waasica sharciga iyo shayga xuduudda iyo waxa la midkaahu oo sharciga ahu ay dadka uga manciyaan macaasida ay uga hor istaagaan ayaa kanuna dadka macaasida uga hor istaaga bilaa nukraanin ay bilaa juxuudin diidma la-aan cid diidi karta ma leh walxamdu lilaahi cala tamaami في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع والحمد لله مهدو وحي أسقناتي الله سبحانه وتعالى إله يا مات على التمام لما يستركوا كما تسيها إله سبحانه وتعالى ونفذي إنها كتابك لما يسترنه في البدء بالله هي بالله بدي إله سبحانه وتعالى فضينته ونفذي وكما تسيها walkhitaami gebagabadiina ilaahay subxaana wa tacaala fududayntii uu noo fududeeyey waa ku mahadsan yahy iyo wadawaami iyo dawaamka iyo mar walbaba ilahay waa mahadsan yahay subxaana wa tacaala uma asalaatu intaa kadibna asalaa iyo ammaan ilaahay iyo duca dadka ahlu khayrka oo maca salaamin salaan la jirta salaam la salaamayo iyo nabadgelyo qofkaas laga nabadgelina wax walba oo dhibaa ah salaantaas iyo salaadaas oo shaayicin ah shay baahsan oon koobnayn cala nabiyi nabigii korkiisa ha ahaato oo muxamed ahay calayhi salaatu wasalaam iyo wa saxbihi iyo saxaabadiisa iyo wataabici iyo cid walboo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam raadkiisa qaada ilaa qiyaami saaca kitaabkii halkaas ku dhammaaday wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclamu billahi